dhegaystayaal idinlahaantiinba marka hore waanu idin salaamaynaa waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa iyada oo dhowaan madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi uu dhowaan daaha ka furay barnaamijka ballaadhan ee shaqa abuurka heer qaran islamarkaasina dhallinyarada dalka shaqa abuur loogu samaynayo ayaa dadweynaha ku dhaqana caasimada somalilan oo aanu codbaahiyaha la dhex qaadnay ayaa waxay si ballaadhan usoo dhaweeyeen barnaamijkaasi shaqa abuurka dhallinyarta loogu samaynayo waa tahay dhegaystayaal warbixinteena sidoo kale waxaynu ku soo qaadan doonaa dhinaca suugaanta rabbi jannadii hagu deeqe ee maxamed mooga liibaan iyo codkiisii hadalaasiga ahaa qaar ka mida dadweynaha caasimada somalilan ku dhaqan ayaa si weyn u soo dhoweeyey barnaamijka shaqo qaran oo uu dhowaan madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi udaah furay barnaamijkaasi oo shaqo abuur loogu abuurayo dhallinyarada waddanka xubno ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa si ballaadhan u soo dhoweeyey barnaamijka shaqo qaran oo uu dhowaan madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi daah furay waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa waa tahay adoo ka mid ah shacbiweynihiina caasimada somalilan ku dhaqnaa waxaad la socotaa in xukuumadda ay shaqa abuur u samaysay oo ay tareeri furayso shaqaalihiinii maxaan ku dhahay da'yartiinii bilcamalka ahayd arrintaasaan jeclay dareenkaaga inaad ila wadaagtid ood magacaaga bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah maxamed sala allahu caleyh wasalam anigoo ganacsada ibraahim maxamuud axmed wallaahi dee xukuumaddu xukuumaddan cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse muuse madaxweyne muuse cabdi waxaan kuri muuse biixi cabdi aad iyo aad dee qorshaha ay soo dejiyay waa qorsho wanaagsan waana qorsho dhaxalgal oo de waxa weya haddii saa loo wado aad u wanaagsanyi waana xukuumad dee waxaan kuuri ku suntan dee xukuumadii hore aad moodayso inay si wanaagsan uga duwan tahay annaga alxamdulilah suuqa iyagu imika alxamdulilah rabbilcalamin way iska wanaagsiino dee waa ka ilaahay barwaaqada inoo shubay ee waxaan kuuri dee toddoba sannadood abaara bayna soo maray waxa weeyaan madaxda qaarna waa ilaahay way taxamay subxaana wa tacaala madaxda qaarna ilaahay waxa weeye wuu dee u fududeeya ninkan horta waxaaba loogu fududeeyey ilaahay subxana wa tacala fadligiisa barwaaqo oo waa taas oo mi iyo magaalaba waxaan ku barwaaqadu waa taa isgaadhay waxaan leeyahay xukum dadku waa markhaati waxa weeyaan xukuumaddana si wanaagsan marka ilaahay laga yaabo si wanaagsan oo waxaan kuuri ayaa waxu wadaa waxa weeyaan dee kolle adduunyadu cabasho kama dhammaato oo waxa weeyaan dee wax isku dheeli tiran adduunyada waa la waayey waa sagaalo se sagaalkaa u tahay unba waxaan kuuri ay malaali hebel waa go-ay marka waxa weeye alxamdulilah rabbilcaalamiin waa dadka cabashada sheeganayaana si wanaagsan waxa weeyaan dee haw wixiida haw dee dariiqa haw maraan xukuumadana dee ha laga dhul sugo oo dee waqti ha la siiyo ha u shaqaynayso waqti ha la siiyo waxa weeyaan markaa si waxaan leeyahay si wanaagsan bay hawlahaasi u socdaan oo waxa weeye mashruuca la wada iyo boqolka kale mashruucee ee madaxweyne muuse biixi cabdi ka dhex guuxaya maskaxdiisaba aad baan u soo dhoweynaynaa waxaa kaloon aad u bogaadinaynaa hantida qaranka ee maqnayd ee gacanta dowladda lagu soo celiyey waayo adeegii dowlad lahayd oo dhan baa ka baxay faraha markaa xukuumadda adeegyada ay soo celinaysa aasaasiga ee dowladuhu ay dee maamulaan ee xukuumadda xukuumad ku tahay marka laga reebo ganacsateeda iyo shacbigeeda wixii dowlad lahayd in gacanta dowladda ku soo celiyo oday muuse aad iyo aad baanu anagu u soo dhoweynaynaa aad iyo aad iyo qorshaha uu iyo sida wuxu wado iyo kamanidkan waxa weeyaan dadku ay leeyihiin waa la garanlayay anna waa garanaynaa waxa weeyaan dee adar jiilka cusub ay maskaxda ku jirtaa yaryar markaa waxaan leeyahay xukuumaddu si wanaagsan bay waxu wadaa hawsheeda cagta ha loo dhigo dadku waa markhaatiye si wanaagsan maragga ha u furaan waxa weeyaan ha laysgarab taago waxa weeyaan guda iyo dibadba xukuumadda in lala shaqeeyo oo ganacsato iyo shacab iyo dadba xukuumadda laysgarab taago waayo waxa weye far keliya fool ma dhaqdo muuse bixiyo cabdi oo keliya iyo xukuumaddiisa wax qaban kari maayaan laakiin shacabku inay isgarab taagaan wax la qabtaan baa la doonayaayo oo dee xukuumadda isgarab taagaan alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta inugu nimcaynu ku jirnaa dhinac walba ammaankeennu waa sugan yahay dhaqdhaqaaqeenna iyo ganacsigeenna iyo hawlaheennu si wanaagsan ba u socdaan waxaan leeyahay muuse muuse waxa weeye cashuur toban ganacsatada haddii cashuurtaa la kordhiyey dee kule anugu tafaariqlebeenno annagana marka wax lagu daro wayna saarayaane bal xagga cashuuraha iyo waxaana dib ha loo yareego ma leena hadaa leena assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa maxamed faarax jaamac kana mid ah dhalinyarta magaalada hargeysa barnaamijkan dhalinyarta shaqaabuurka loogu sameynayo waa barnaamij wanaagsan maadaama intaasoo dhallinyaraa ilaa kun qof ilaa inta ka badan shaqo loogu abuurayo dee waa mid ilaahay inagu rargale waa mid wanaagsan weeye waana soo dhoweynaya markaa dadka kale wax ganacsatada iyo dadka kale baayac mushtarigaana waxaan leeyahay dhalinyarta la soo dhoweeya hala gacan qabtaan leeyahay marka markaa muruq iyo maalba ha lagu ha lagu taageero markaa dhalinyarta la soo dhoweeyaan leeya anugu yaa markaa saasaan anugu dee waan kuwa oo aad iyo aad aan ugu bogaadinaya boqolkiiba boqol waa tahay kolley waxaan u gudbi doonaa inankiinka adoo magacaaga igu bilaabi doona mawduucaanu ka hadlayna waa shaqa abuurka xukuumadda u samaynayso dhalinyarta arrintaasaan jeclay dareenkaaga inaad ila wadaag magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan dadaawi waxaan ka mid ahay dhallinyarta magaalada hargeysa Een, runtii waan soo dhoweynayaa een, go'aamada xukuumaddu ugu dambeeyey ee shaqa abuurka dhallinyarta lagu sameynayo saad ogtihiin waddankeena shaqa la'aan baahsan baa ka jirta dhallinyartuna boqolkiiba shan iyo tobaatan bulshada ayay ka yihiin marka waxaa loo baahan yahay sidii dadkaa soo kacaya ee waddanka barri mustaqbalkiisa iyo ubixiisiya sidii eh, mustaqbalkooda loo hagi lahaa ee markaa een, shaqo loogu abuuri lahaa waana runtii arrin fiican magacaygu waxa weeyaan xasan cabdi yuusuf waxaa horta barnaamijkaas u wanaagsan yahay xukuumaddu imika ay bayaamisay ee dhallinyarada shaqada lagu abuurayo madaxweynena uu ku mahadsan yahay inuu dee dhallinyarada dib u eego maadaama aanay madaxweynayaashii hore aanay dhallinyarada dib u eegi jirin madaxweyne imika uu ku saxsan yahay rayga inuu dhallinyarada dib u eego annaguna aad baan usoo dhaweynaha rayga madaxweyne uu soo dejiyey ee, shaqa abuurka dhallinyarada waayo dhalinyaro fara badan oo jaamacadi ka baxaysa oo oo aan oo aan shaqaan ku haynin marka dambena ku fikira inay wadanka ka baxaan ayay dhiirigelin u tahay marka aad baan usoo dhaweynaa fikirka madaxweynuhu aad ayuu usoo usoo dejiyey marka aad iyo aad baan usoo dejin haddaan dhalinyarada caasimadda dalka bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa nuur maxamed aadan aad baan usoo dhaweynaynaa barnaamijka loogu samaynayo dhallinyarta ee shaqa abuurka waxaa kaloon aad u bogaadinaynaa een, in loo soo celiyo hantidii maguurtada ahayd ee dadweynaha in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo madaxweynahana aad buu waan ugu ammaananaa taas waan ku madadahaystay iyo madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa een, waxaa kaloon aad u bodaadi- een, u bogaadinaynaa inay dhallinyarta shaqa abuur hesho oo ay ka waantowdo tahriibka iyo balwadaha kala duwan oo ee dalka ku soo kordhay marka een, aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynaha inuu hantidii maguurtada ahayd gacanta dowladda dib ugu soo celiyo wasalaamu calaykum
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi maxamed sala allahu caleyh wasalam anigoo ganacsada ibraahim maxamuud axmed wallaahi dee xukuumaddu xukuumaddan cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse madaxweyne muuse cabdi waxaan kuri muuse biixi cabdi aad iyo aad dee qorshaha ay soo dejiyey waa qorshe wanaagsan waana qorshe dhaxalgala oo dee waxa weeyaan haddii saa loo wado aad u wanaagsiyey waana xukuumad dee waxaan kuri ku suntan dee xukuumadii hore aad moodayso inay si wanaagsan uga duwan tahay annaga alxamdulilah suuqa iyagu imika alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa iska wanaagsiino dee waa ka ilaahay barwaaqada inoo shubay ee waxaan kuudhi dee toddoba sannadood abaara baa ina soo maray waxa weeyaan madaxda qaarna waa ilaahay way taxamaa subxaana wa tacaala madaxda qaarna ilaahay waxa weeye wuu dee u fududeeya ninkan horta waxaaba loogu fududeeyey ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa barwaaqo oo waa taas oo mi iyo magaalaba waxaan ku barwaaqadu waa taa isgaadhay Een, waxaan leeyahay xukum dadku waa markhaati waxa weeyaan xukuumaddana si wanaagsan marka ilaahay laga yaabo si wanaagsan oo waxaan kuudhi ayaa wax u wadaa waxa weeyaan dee kolle adduunyadu cabasho kama dhammaato oo waxa weeyaan dee wax isku dheeli tiran adduunyada waa la waayey waa sagaalo se sagaalkaa u tahay unbaa waxaan kuudhi ay walaalihi hebel waa go'ay marka waxa weeye alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa dadka cabashada sheeganayaana si wanaagsan waxa weeyaan dee haw wuxiida haw dee dariiqa haw maraan Een, xukuumaddana dee ha laga dhul sugo oo dee waqti ha la siiyo ha u shaqaynayso ha- een, ee, waqti ha la siiyo waxa weeyaan een, markaa si waan waxaan leeyahay anu si wanaagsan bay howlahaasi u socdaan oo waxa weeyaan mashruuca la wada iyo boqolka kale mashruuce ee madaxweyne muuse biixi cabdi ka dhex guuxaya maskaxdiisaba aad baan u soo dhoweynaynaa Ee, waxaa kaloon aad u bogaadinayna hantida qaranka ee maqnayd ee gacanta dowladda lagu soo celiyey waayo adeegii dowlad lahayd oo dhan baa ka baxay faraha markaa xukuumadda adeegyada ay soo celinaysa aasaasiga ee dowladuhu ay dee maamulaan ay xukuumadda xukuumad ku tahay marka laga reebo ganacsateed iyo shacbigeeda wixii dowlad lahayd in gacanta dowladda ku soo celiyo oday muuse aad iyo aad baanu anagu u soo dhoweynaynaa aad iyo aad iyo qorshaha uu iyo sida wuxuu wado iyo kabineedkan waxa weeyaan dadku ay leeyihiin waa la garan laayay annu waa garanaynaa waxa weeyaan dee adar jiilka cusub ee maskaxda ku jirtaa yaryar markaa waxaan leeyahay xukuumaddu si wanaagsan bay wax u wadaa hawsheeda cagta ha loo dhigo dadku waa markhaatiya si wanaagsan maragga ha u furaan waxa weeyaan ha laisgarab taago waxa weeyaan guda iyo dibadba xukuumadda in lala shaqeeyo oo ganacsato iyo shacab iyo dadba xukuumadda laisgarab taago waayo waxa weye far keliya fool ma dhaqdo muuse bixiyo cabdi oo keliya xukuumaddiisa wax qaban kari maayaan laakiin shacabku inay isgarab taagan ay wax la qabtaan baa la doonayaayo oo dee xukuumadda isgarab taagan alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta inagu nimcaynu ku jirnaa dhinac walba ammaankeennu waa sugan yahay Een, dhaqdhaqaaqeenna iyo ganacsigeenna iyo hawlaheennu si wanaagsan ba u socdaan waxaan leeyahay muuse ee muuse waxa weeye cashuurta un ganacsatada haddii cashuurtaa la kordhiyey dee kule anigu tafaariqlebayno annagana marka wax lagu daro wayna saarayaane xagga cashuuraha iyo waxaana dib ha loo yareego ma leyn haddaa leedha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyey oo isku hawlay anigoo ah caydiruus cismaan gebagabadiina waxaan idinku dhaafi doonaa gebagabadii warbixinteenna waxaan idinku dhaafi doonaa rabbi haw naxariiste ee fanaankii weynaa maxamed mooge liibaan iyo codkiisii halalaasiga ahaa
مضى عبره شدده ظهورا معدي ببعشا تموت بوحشا لحظة عبره شدده ظهورا معدي ببعشا Thank you. Thank you. وحسدور فرطان وحدودها تيري وحسدور فرطان وحدودها تيري يقع بقلبي حقه بليلي Yeah.